munaasabadan oo ahaa titoyo ka qalan jabiyayaan dufcadii koowaad ee xanukumid ee ardayda baratay culumta kombyuutarka oo diirasa labaatan iyo afar arday awalku baraday macadka ah caalam kombyuutar iyo weyba laga gobaday magaalada jowhar walibana goobrow ku ah ee maamulkaiyo macalimiinta macadka bahda walbarashada degmada waalidiin arday iyo marti sharaf kala inka horeyntii xanukumid ee waalidiinta ku qeyb galeen xaflada qalanjibinta aytay iyo waliba hambalyayna maamulka iyo oona ardayda kala dardaarmay iyo sii wadaan dadaalsha walbarasha gacmo wadajira wax ku gooyaana la yidhi ay wax ku gaaraan waxaa lagu gaaray wadajir ay sameeyeen macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardaydaba saddexdaasuba waa muhiim waxaana leeyahay horhore loo sii wado macalimiintuna waa ku mahadsan yihiin haniyad jebina waa dhallinyaraa tihiin waan idi arkaya waa dhallinyaraa tihiin oo hadda aad iyo aad u firfircoon waxaan rajeeyaa inaad wax badan waxbari doontiin haddana cidda aad barteen iyaduna idinkula soo biiri doonta adduunyada walba maray kusoo biirtaa yare saqiira lagu soo biiraa iyadoon la dhaqaaqi karin kabacdina waa la kacaa waa la weynaadaa waxaa la tagaa da'daan hadda joogo oo maaragtaa gabooba marka waxaan rajaynayaa guul waxaan leeyahay marka ugu horeysa waxaan si guud ugu hambalyanaya ardayda hambal waa idin leeyahay dadaalka aad muddada dhexda bilood aad soo wadeen sidaad soo dabar adeegteen sidaad markaa yani hamigiina ama ambishankiina aad ugu dhabayseen weli waxbaa idin harsan oo hadda qaybihii ugu horeeyey yani cilmigaa barateen insha allah waxaa idin leeyahay hore u socda waxbarashadu waxaa waay dhammaad ma lahayn jaamacadaa idin harsan jaamacadda waxaa waay master b h d ilaa yani abqari aa ka noqotaan waxaan ku darsanaa maadaamu meesha ay tahay yani madal yani marka waxbarasho ama madal cilmiyeysan ay tahay ardayda dhammaan yani waxaa jirta qaar jaamacad dhigto qaar hadda iskuul dhigto waxaan ugu baaqayaa ninka hadda iskuul dhigtay ninka waxaa jira qaar jaamacad dhigto aanan aqoonin sida combyuter loo isticmaalo xitaa qaarkood way dhameeyeen jaamacad mana yaqaanaan sida combyuterka yani marka loo isticmaalo kan jaamacadda dhigto iyo kan hadda yani rabo inuu yani iskuulka gabagabo ka joogo ama from three joogo ama from four joogo yani ka faa'iidaysta fursaddan marka yani caalim academy ay idin hayso ka dambeyntii waxaanu kumid ee bahday walbarashada ee iskuullada iyo jaamacado ee degmada jowhar oo qaybta ku haayay munaasabada iyo siideen ka dheerdeen muhiimada iyo leta walbarashada walibana ardayda aan ka hambalyeyna maalintii oo qalinjibinta afar iyo labaatanka arday ee maanta qalinjibisa caalim combyuter waxaa idin leeyahay hambalyo hambali ayaa idin leeyahay dhammaan kasoo qaybgalayaalka dhammaan kasoo qaybgalayaalka marti sharafta macalimiinta quruxda badan waxaan idin leeyahay idinkana sidaad ugu dadaashaan ardayda quruxda badan inaad waxaad gaadsiisaan insha allah ilaa iyo heer mustaqbal ayagana waalidkii dhale iyo waalidiintii dhale iyo walaalihii dhale in insha allah cilmiga cilmiga ay barteen inay abaalgud ugu dhigaan rajayna insha allah waxaana idin leeyahay ardaydaana quruxda badan ee sideedda gabdhood iyo lix iyo tobanka wiil maanta kumeeka waxbarashadiine ilaa iyo waxaa rajiya master dig maanta waxaa kasoo baxday waxbarashada waysteed badan tahay qeybo badan ee leedahay qeyb ka mid ee waxbarashadii ayaa gacantaad ugu dhigteen ustaad waxaan idingula dardaarmaa waxbarashada ma aysa dhammaato waxbarashada ma lahan waqti gaaban waxbarashada ilaa inta aa ka weydid waxbaa la baranaa maanta ma ahan haddaa combyuter aad baratid idmeynis waxbarasho dhan inaad soo gabagabaysaa waxbarasho dhan aad dhamaysa maahan qayb ka mid a xirfadaa baratay waxaa lagaa rabaa xirfada lagu baray waalidka waktiga kuu bixiyey macalimiinta waktiga ay kuu bixiyeen in aad ka run sheegtid aaraadaysid fildi kalo aaraadaysid waxyaabo kale oo combyuterka khuseeyo waxyaabo kale oo lagu shaqaysan karo macadka caalam kombyuter ee magaalada jowhar iyo weyba qayb kuga aday horumarinta ardayda jil baradowka culumta kombyuterka